galbeedka magaalada Kismaayo ayaa markii ugu horeysay laga furay beerta xayawaanada iyo dalxiiska taasi oo noqotay tii ugu horeysay oo laga hirgeliyo guud ahaan gobolka Jubbada Hoose. Beerta ayaa waxay martigelisay xayawaano kala duwan kuwaasi oo si gaar ah loogu diyaariyey deegaan u eg kii dabiiciga ahaa. Qaar ka mid a dalxiisayaasha oo beertaasi booqday ayaa ka warbixiyey dareenkooda iyo sida ay u arkaan beertan loogu talagalay xayawaanada.
halka lagu xanaaneeyo xoolaha waa markii ugu horeysay bakeyle runtii ag joogo dareenkeyga runtii lama cabiri karo waan ku faraxsannahay dabcan xayawaanaadka ilaahi subxaana wa tacaala abuuray qayb ka mid yahay marka xubnaasirow runtii aad baan u faraxsannahay inaan soo booqdo xaruntan xanaanada xoolaha doorada marka iyo sidoo kale bakeylahan waa markii ugu horeysay bakeyle aan gacanta ku dhigo runtii xayawaanada wuxuu ka mid yahay markaad qabatid waxaa soo xasuusanaysaa sida bisada oo kale laakiin waa uu ka duwan yahay maadaama isaga oo xalaal u yahay haddana doctoorka noo ammaanay marka meel fara badan oo daawo u yahay marka waan ku faraxsanahay runtii wariyaasha kismaayo nala jooga iyo sidoo kale wariyaasha kale caalamka way nala yaabi doonaan oo runtii aad aan usoo dhaweynaya maasha allah baashaan waxaa la yidhahda takiya la yidhahdaa waa xayawaanada ka mid ah wallaahi waa xayawaano cajiib ah oo hadda aan meeshaan ku arko waa marka ugu horreysa waay marka laga soo tago magaa magaalada muqdisho aan kusoo arkay xayawaano iyo hadda meeshaan ayaa hadda kor usii kacaysa insha allahu tacaala kismaayo oo bilahan soo socoto oo waxaad dareemaysaa in kismaayo aad u ilbaxayso dhanka baahalaha ama xoolaha ama xanaanada duurjoogta ah waama betre famo oo aan maanta soo booqanay maasha allah tabaaraka allaahi bakaylaha bahalka gacanta ku hayo wallaahi waa markii ugu horreysa waayo aan aan bahalkan aan qabto ukumo ayuu ku fadhiyaa waqti xadarkan ayaa lagu soo bixiyey maasha allah markaasaa ilaahay nin macaystay